Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Hirshabelle ayaa dib u dayactir ku bilowday goobo uu ka fatahi jiray webiga Shabeelle marka uu buux dhaafiyo oo ku yaal tuulada Moyoko oo hoos tago magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle goobaha uu ka fatahi jiray webiga Shabeelle ayaa la dhigay carro tuur si looga hortago fatahaadda uu ka geysto webiga marka uu buux dhaafiyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Hirshabelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare ayaa ka waramaya meelaha ay kormeereen iyo sida uu u socdo howlaha dib loogu dayactirayo meelaha uu ka fataho webiga Shabeelle kormeerkeenan maanta wuxuu ku saabsanaa inaan u kuurgalno xaaladda ka hortagga fatahaadaha siday u socdaan sidaad ogtihiin lixdan iyo kow goobood oo loogu talagalay in looga hortago fatahaadaha webiga shabeelle ee ka socda degmadan jowhar ayaan maanta indhaindhaynayn sida u socoto meel fiican ayay maraysaa aad ayaan ugu faraxsannahay kormeerkeenna sidaas ayuu ku saabsanaa anoo ka faa'iidaysanayo munaasabaddan maanta waxaan rabaa inaan halkan farriin ugu diro beeralayda hirshabelle gaar ahaan kuwaan degmadan jowhar waxaan leeyahay annagu har iyo habeen waxaan ka shaqaynaa horumarkiina waxaan ka shaqaynaa sidii aad u heli lahaydeen kanaallo aad ku waraabtaan sidaad u heli lahaydeen abuur sidaad u heli lahaydeen tababarro wanaaggiina ayaan ka shaqaynaa waxaa la rabaa idinkuna sidoo kale inaad nala shaqaysaan sidaad ogtihiin toban buundo oo baratooyo oo hor leh ayaa kanaalada hadday noqon lahayd midka cali shoobare iyo midka kale ee ka sokeeyo barwaaqo ayaa laga samaynayaa waan ognahay in xilligaani loo baahan yahay waraab waxaa kaloon ognahay in loo baahan yahay in shaqadaasi la qabto waxaan dalbaynaa marka in arrintaasi aan gacan iska siino shaqadana sida ugu dhaqsiyaha badan loo qabto si loo helo shaqadiioo la qabtay iyo iyo waraabkiio oo aan beeldaroobin waxaan leeyahay marka cid kasta oo arrintaasi qusayso inay gacan ka geysato waxaa laga shaqaynaya waa danahoodii waxaa laga shaqaynaya waa inay ayagu helaan buundooyin ay isaga gudbaan marka waxaan codsanaynaa ka wasaaradahan arrintaasna inaan iskala wada shaqayno dadaalo looga hortagayo fatahaadda uu sanad kasta geysto webiga shabeelle ee dhex maro deegaanada iyo degmooyinka gobolka hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose ayaa u muuqata kuwo miro dhalay kadib markii meelaha qaar biyo xireena laga sameeyey ay ka hortageen fatahaadda taasi oo keentay in meelo cusub uu karkaarada ka jabsado webiga shabeelle